agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilic soo celinta dowlada hoose ee xamar ayaa dhiirigelin u sameeyay dhalinyaro si isxilqaana olol nadaafadeed ka sameeya xeebta liide ee magaalada muqdisho dhalinyaradan ayaa waxay waqti hore bilaabeen nadaafada xeebta liido mana jirin cid ku taakulaysa ama ku garab istaagta nadaafada ay mar waliba ka sameeyaan xeebta liido ee magaalada muqdisho agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilic soo celinta dowlada hoose ee xamar mudane maxamed suudi ayaa ka waramaya isxilqaanka ay sameeyeen dhalinyaradan isagoo bogaadiyey howsha ay haayaan waxaan soo booqannay oo ku soo booqannay xeebta liido dhallinyarada voluntiirka ah oo samafalayaasha ah oo iskaa wax u qabso u shaqeeya dalkooda iyo dadkooda oo isbuucii boqol iyo labaad si volunteera ugu shaqaynayo dalkooda iyo dadkooda xeebtaan liidana si joogtaa uga shaqeeyo runtii saaka aniga gudoomi ku-xeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir ayaa soo booqannay dhiirigelina ugu nimiday in howshooda ay sii labalaabaan runtii shaqo culusay haayaan waxaa arkaysaan oo balaastiig oo qashinay oo dhowr iyo soddonka bacahay soo aruuriyeen waa dhallinyaro ku dayasho mudan oo gobolkan banaadir muddo dheer ka shaqaynayey oo laga aan ka warhaynay runtii waxay mudan yihiin garab istaag dhiirigelin sidoo kale waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed oo gobolkan banaadir ku nool caasimadda dalka inay sidaan oo kaleentood loo wada fikiro qof keligiis oo wax qaban karaa uma jiro qof keligiis oo ku filan ma jiro nadaafadda gobolkan laakiin si wada jira haddii looga qayb qaato qof kastaba hortiisa iyo gurigiisa hortiisa oo saan oo kaleentood baca inta qaato qashinka ugu aruuriyo runtii magaaladan waxay noo dhaqan doontaa magaaladaha waxay la tartami doontaa magaalooyinka dhiggeeda ah xeebaha dhigaynaana waa la tartami doonaa saan oo kale markii looga shaqeeyo waxaan rabaa inaan halkaan baaq uga daro dhallinyarada soomaaliyeed intaan keliya ma aha dhallinyaro badanaa magaaladaha joogto runtii inay ku daysadaan tiimkan oo dhallinyarada ah oo volunteerka ah dalkoodana ay wakhti ku bixiyaan iyo juhdi ku bixiyaan annagana garabkoodaan nahnay aadaa u mahadsantihiin dhallinyaro soo dhowaada garabkiinaan nahnay mar kastana waa idin garab taagannahay dhallinyaradii isku xilqaamtay ka shaqaynta nadaafada iyo bilicda xeebta liida ayaa kaalin ka qaato sidii loo soo celin lahaa bilicda xeebta liida oo ay u soo daawasho tagaan shacabka ku nool caasimadda